بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب صلاه الخوف اذا كان القتال مباحا والعدو في غير جهه القبله فرق الامام الناس فرقتين wuxuu baabu yaha buu yidhi salaat اlkhawf salaat اlkhawf salaada loo yaqaan salaat اlkhawf macnaheedu ma ahan salaad gaar ah ee waxaa loola jeedaa salaadihii shanta ahaa ayaa kayfiyadii qaab kale loo tukanayaa liajli اlkhawf cabsi darteed salaadihii waa kuwii faradka ahaa laakiin cabsi darteed ayaa waxyaabo badan loo khafiifiyey almashaqatu tajlibu taysiir mashaqada iyo culaysku waxay keenaan taysiir iyo fududayn marka salaaddii sidii hore loo tukanayay iyo kayfiyadii qaabkeedii hore ayaa wax laga bedelay liajli اlkhawf idaafada salaada loo idaafeeyey ila alkhawfna waa min baabi idaafati shayi ilaa sababihi waa shaygii oo loo idaafaynayo wixii sabab u ahaa qaala idaa kaana alqitaalu hadduu dagaalku yahay mubaaxan mid bannaan waa qitaal mashruuca ula jeedaa idaa kaana alqitaalu mubaaxan maxaa ku baxaya dagaalladan bannaanayn oo aan sharciga waafaqsanayn kuwaasi macnaha wuxuu leeyahay salaatu اlkhawf tukan maayaan wax loo khafiifin maayo loo fududayn maayo maxaa yeeley macsiyo iyo xumaanay marka horeba ku jireen walcaduwu cadowguna uu ku sugan yahay fii gayri jihati alqibla jihadii qiblada meelaan ahayn hadduu dagaalku yahay mubaax cadowguna uu ku sugan yahay qibladii jihada qiblada jiha aan ahayn hadduu cadowgu ku sugan yahay faraqa alimaamu nnaasa imaamka dadka wuxuu u qaybinayaa firqatayni laba laba qaybood firqatan qoyb qayb ka mida labada qaybood taqifu waxay istaagaysaa fii wajhi alcaduwi cadowga wejigiisa cadowga ilaalinaysaa oy difaacaysaa wa yusallii wuxuuna tukanayaa ama uu dujinayaa imaamkii weeyaane wa yusallii imaamka wuxuu dujinayaa bifirqatin koox ayuu wuxuu dujinayaa ragcatan ragca ayuu dujinayaa fa idaa qaama hadduu u istaago ila athaaniyati ragcadii labaad nawow way niyeysanayaan waxay niyeysanayaan mufaaraqatahu ay mufaaraqata alimaami imaamka inay faaruqaan bay niyeysanayaan wa atamuu salaaddii bay dhammaystirayaan munfaridiina xaalay yihiin keligood yacnii mid mid xaalay u tukanayaan wadahabuu waxay aadayaan ilaa wajhi alcaduwi cadowga wejigiisa wa jaa'a waxaa imaanaya ulaa'ika kuwaasi ayaa waxay u imaanayaan ila alimaami imaamka kuwa uu ishaarayo waa qoladii waardiyaha ku jirtay ragcadii hore imaamkii bay u imaanayaan wa huwa qaa'imun xaaluu yahay imaamku mid taagan fi salaati salaaddii dhexdeed oo yaqra'u akhrinaya asagoo qur-aankii akhrinaya oo weli taagan ayay u imaanayaan oo ragcadii labaad u taagan fa yuxrimuuna way ixraamanayaan ixraamka muxuu la jeedaa yacni takbiiratu lixraam bay la imaanayaan wey wayamkuhu lahum imaamku waa u nagaanayaa ayaga waa sugayaa biqadri اlfaatixati qadar faatixada lagu akhriyo wa suuratin qasiiratin iyo suurad gaaban qadar lagu akhrin karo ayuu sugayaa faidaa jalasa hadduu imaamkii fadhiisto litashahudi tashahud oo u fadhiisto qaamuu way istaagayaan wa atamuu wayna dhammaystirayaan lianfusihim naftooda ayay u dhammaystirayaan wa yutiilu huwa asigana wuxuu dheeraynayaa waa imaamkiiye atashahuda tashahudkii buu dheeraynaya uma yusallimu bihim kadibna waa la salaamo noqsanaya intan sheikha wuxuu ku sharaxay kayfiyad iyo qaab ka mida qaababka loo tukado salaatu اlkhawf salaatu اlkhawf markii la tukanayo laba mid wey inuu cadowga ka jiro muslimiinta jihada qiblada iyo inuusan ka jirin haddii cadowga uu ka jiro dhanka qiblada kayfiye iyo qaabay u tukanayaan haddii cadowga uusan ka jirin jihada qibladana kayfiyad iyo qaab kale u tukanayaan marka labadaasaa loo kala qaaday shiikhu raximah llahu tacaala faqaraadka hadda aan soo akhrinay wuxuu uga hadlayay markuu cadowga jiro jihada qiblada jiha aan ahayn hadda jihatulqibla halkaanay noogu beegan tahay soo maa jihada waqooyiay ku beegan tahay jihadan qiblada annaga naga jirta cadowga hadduu dhankan ku aadan yahay kayfiyadeeda waa soo socotaa laakiin cadowga hadduusan qibladii jirin markii la tukanayo waa in qibladii la qaabilo sooma oo muslimiintu qiblada ay qaabilaan cadowga hadduusan qiblada kaa jirin suuragal ma ahan ina hal mar laysla wada tukado maxaa yeele salaada markii la galo ayay cadowgu dhagrayaan ee khiyaanayaan salaaday ku gaadayaan muslimiinta sidaa darteed waxaa loo sharciyeeyey haddii cadowga uu ku sugan yahay meelaan qibladii ahayn hadduu ka jiro oo jihooyin kale uu ka jiro laba qaybood ayuu u qaybinayaa imaamka laba qoy laba kooxooduu u qaybinayaa koox asay salaada la gelayaan kooxna muxuu u reebayaa inay cadowgii wajahaan cadowgii jihadii qiblada jihaan ahayn ka jira inay u jeestaan oo ilaaliyaan ay waardiye ka hayaan dhaqdhaqaaqa cadowga halkaasaa lagu halkaasaa lagu tawjiihinaya imaamka iyo kooxdii la joogtay markay salaada galaan imaamka muxuu dujinayaa ayaga hal ragcou dujinaya waxaa la tukanaya laba ragco waay hal ragco ayuu kooxdan la tukanayaa imaamku uu dujinayaa imaamku markuu ragcada labaad u istaago kooxdii imaamka la tukanaysay hal ragcay qabaan soo maaha waxay niyeysanayaan inay imaamka go-een ma mutaabacaynayaan markay hal ragca la dhammaystaan oo la soo istaago waa ka harayaan waa ka harayaan macnaheedu waa maxay waa rukuucayaan waa sujuudayaan imaamku waa taagnaanaya asiga ragcada labaad markuu usoo istaago imaamku waa taagnaanaya qiraa'adiisu iska wadanaya qoladan la tukanaysay ragcadii hore la tukatay ragcada labaad iskooday u tukanayaan way salaamo noqsanayaan markay keligood tukadaan qof qofay u tukanayaan dabcan jamaaca waa dhammaatay imaamku waa ka hareen nin walba goonidiisu u tukanayaa ragcadii ku harsanay markay salaamo noqsadaanna waxay aadayaan jihadii cadowga jiray waxay soo beddelayaan qoladii cadowga waardiyeynaysa ayagaa booska waardiyaha galaya qoladaasi way soo tegayaan imaamka weli waa taagan yahay taagnaanshihiisa macnaheedu waa maxay waxbuu sugayaa yuu sugayaa qoladaas inuu ragcadan la tukadaanuu rabaa ayaguu sugayaa istaaguu ku baaqi noqonaya markay yimaadaan oy salaaddii xirtaan ayuu wuxuu sii sugayaa qadar ay faatixana ku akhrin karaan suurad gaabanna ay raaci karaan ilaa markay yimaadaan hadduu hore ka rukuuco waxaa dhaafaysa soo maahan qiraa'at alfaatixa wuu sugayaa marka markay imaamka la xirtaan faatixadii bay akhrinayaan iyo qadar ay ku akhrin karaan suura qasiira ninkii ku daraya ama raacinaya suurad gaaban kadibna ragcadaas ayuu dujinayaa imaamku imaamku markuu ragcadii labaad tukado tashahuduu u fadhiisanayaa soo maahan asiga ayaga maxaa u harsan qoladan dambe hal ragcaa lagu leeyahay imaamkii tashahuduu u fadhiisanayaa ayaguna way istaagayaan ragcadii lagu lahaa ayay soo dhammaysanayaan intii ragcada labaad ay soo dhammaysanayaanna imaamku fadhiguu ku sugaya imaamka ma salaama noqsanayo ayagu fadhiga tashahudka ku sugaya ragcadii labaad ay soo dhammaysanayaan tashahudkay imaamka ku soo gaarayaan tashahudkii bay la imaanayaan markay tashahudka la yimaadaan kadib waxay la salaamo noqsanayaan maca alimaam imaamka maciise meeshaasi marka cadaaladaa ku jirta cadaaladaas waxa waa labadii kooxood waa loo cadaalo sameeyey qolo walbaa maca alimaam maxay la tukatay hal ragcay la tukatay hal ragcana si gaaray ula timid waa cadli waayo kayfiyadan shiiku hadda sheegay waxaa jirta kayfiyo wax yar ama meel yar uga duwan meesha yar uga duwan taha waxa waaye meeshuu shiiku yidhi nawow mufaaraqatahu wa atamuu munfaridiina keligooday dhammaystirayaan waxaa jirta axaadiida qaar ku soo aroortay inay tegayaan ayagoo salaaddii ku jira hal ragcay macal imaam la tukadeen ragcadii labaad way baxayaan weli salaaday ku jiraan macnaheedu saas waa qoladii bay soo beddelayaan ayagoo salaadii ku jira qibladii qibladii meelaan ahaynna waa uje waa u jeedaan oo jihadii cadowgay u jeedaan waardiyay gelayaan wahum fi salaa salaadda ayagoo weli ku jira kayfiyadaas imaamu shaafici raxmatullahi caleyh wuxuu yidhi middaanaa ka fiican sababtoo ah kayfiyadaasi qofka markuu salaad ku jiro wax badanuu iska ilaalinaya markuu aaminsan inuu salaad ku jiro ilaalintii iyo waardiyihii xataa dhaawacaa gaaraya maxaa yeele qof aaminsan inuu salaad ku jiro dhaqdhaqaaqiisa waa xadidayaa soo maha ilaa intii loo baahan yaha mooyaane eegmadiisa iyo fiirintiisu waa xadidaya meelahaasna waxaa laga yaabaa cadowga inuu fursad ka helo waxaa ka fiican buu yidhi marka shaafici kayfiyadan iyo qaabkan oo ah inay ragcada labaad dhammaystirtaan kadibna ayagoo salaaddii ka baxay ay soo beddelaan qoladii kale wuxuu yidhi fain kaanat maqriban salaadu hadday maqrib tahay sallaa biluulaa ay bilfirqati اluulaa imaamka kooxdii hore wuxuu dujinayaa ragcatayni laba ragca ayuu dujinayaa wa biاthaaniyati wa bilfirqati اthaaniyati kooxda labaadna wuxuu dujinayaa ragcatan ragco sallaa biluulaa kooxda hore wuxuu dujinayaa ragcatayni laba ragco wa biاthaaniyati kooxda labaadna wuxuu dujinayaa ragcatan hal ragca ayuu dujinayaa aw rubaaciyatan aw in kaanat rubaaciyatan ama hadday salaadu rubaaciyo tahay oo afar ragca la tukanayo sallaa bikulli firqatin koox walba wuxuu dujinayaa ragcatayni laba ragco fa in faraqahum hadduu u qaybiyo muslimiintii arbaca firaqin afar qaybood hadduu u qaybiyo sallaa bikulli firqatin koox walba wuxuu dujinayaa ragcatan hal ragco wuxuu leeyahy salaadu hadday maqrib tahay laba ragca ayuu qolada hore dujinayaa qolada dambena hal ragca ayuu dujinayaa ilan maqribku waa hulaati soo ma maqribku waa hulaati lama qaybi karo hadda lama dhihi karo hal iyo bar iyo hal iyo baraa loogu qaybina lama dhihi karo ilan salaada dhanaa saddex ragcaahu waa w salaad waxaa waay tiradeedu isdhaaf ay tahay haddii marka qolo wax loo kordhinayo qolada soo horeysay ama ku horeysay ayaa ku awleysan ayagu marka hore laba ragca dujinayaa qoladii waaridiyaha ahaydna hal ragco ayaa loo reebaya waa haddii saddex haddii salaadu maqrib tahay hadday rubaaciyo tahay salaada mausan dhihin hadday duhur tahay ama casir ay tahay laakiin maqribka wuxuu yidhi hadday maqrib tahay maxaa yeele maqrib sidiisaba lama qasriyo qasri ma galo laakiin salaaddii rubaaciyada ahayd waa midii la qasrin jiray haddaysan qasrin oo maalan itmaam ay sameeyaan oy dhammaystiraan waa su waa mas'alo lasoo qadaray imaan karta salaadii rubaaciyadaah ay afar ragca tukadeen oo imaamku wuxuu yidhi afar ragcaan tukanaynaa qolo walba ama koox walba wuxuu dujinayaa laba ragco markuu laba qaybood u qaybiyo qolo walba laba ragco ayuu dujinayaa fa in faraqahum hadduu qaybiyo muslimiintii waxa uu qaybinayo waa dadkii la socday ee muslimiinta ahaa hadduu u qaybiyo arbaca firaqin afar kooxood kooxihii laba laga dhigaya hadduu yidhaahdo afaraan ka dhigaya salaaduna ay rubaaciyo tahay sallaa bikulli firqatin koox walba wuxuu dujinayaa ragcatan hal ragco ilaa afar ragco waayo qoladiiba hal ragcay leedahay ayuu leeyahay wain kaana alcaduwu cadowga hadduu jiro fii jihati alqiblati jihada qiblada yushaahaduuna fi salaa yushaahaduuna waa kuwa la arkaya cadowga fi salaati salaada dhexdeed wa fi lmuslimiina muslimiintuna ay ku sugan tahay karatun badi oo yihiin dad badan safahum imaamku waa safaya muslimiintii safayni laba saf ayuu safayaa fa agara iyo in ka badan wa axrama waana ixraamanaya salaadii salaadii buu xidhanaya wa rakaca waa rukuucaya wa rafaca bilkulli kulligoodna rukuucdii ayuu kala soo kacaya waa la rukuucayaan wayna la soo kacayaan faidaa sajada hadduu sujuudo sajada macahu safu aladii yaliihi waxaa la sujuudaya safka ku xiga wastamara safu lmu'aakhar safka kalena wuxuu istimraar waa istimraarayaa qaa'iman xaaluu yahay mid taagan yacni waa taagnaanayaa w yacni way taagnaanayaan safkii dambe istaaggay ku harayaan faidaa rafacuu ru'uusahum hadday magaxya madaxyadooda kor u soo qaadaan sajada safu laakharu safkii dambe ayaa sujuudaya safkii kale ayaa sujuudaya uma yarkacu kadibna waa rukuucayaa wayarfacu bilkulli dhammaanna rukuucdii buu kala soo kacayaa faidaa sajada hadduu sujuudo sajada macahu safu aladii xarasa waxaa la sujuudaya safkii waardiyeeyey awalan markii hore wa xarasa safu laakhar safkii kalena asaa ilaalinaya markaa faidaa rafacuu hadday ka faidaa rafacuu sajada safu laakhar faidaa rafacuu ay faidaa rafacuu ru'uusahum yacni hadday madaxyadooda kor u soo qaadaan sajada safu laakhar safkii kale ayaa sujuudaya kayfiyadaanna waa cadowga markuu jiro jihada qiblada cadowga dhanka qiblada markuu ku beegan yahay ma u baahna in la isqaybiyo ma loo baahna in la isqaybiyo oo laba kooxood dadka inta loo qeybiyo qolana imaamkay la tukanaysaa qolana waxbay waardiyeynaysaa in la yidhahdo baahi looma qabo maxaa yeele waa loo jeedaa cadowga waa muuqdaa sheekhu raximah allahu tacaala hadalkiisa wuxuu ku daray yushaahaduuna fi salaa haddii cadowgu jihada qiblada ay jiraan yushaahaduuna fi salaa yacni xaal la arkaayo ay muuqanayaan salaada dhexdeeduba qeydkaasi waa muhiim haddii cadowga jihada qiblada ay jiraan laakiin aan la arkayn oo ay suuragal tahay inuu inta soo xeeladaysta jiho kale ka yimaado markaasi tii hore haleelaysa waa in la isqaybiyo waa inay jiraan qolaan salaad ku jirin oo ilaaliso waardiye ka haysa dadka muslimiinta laakiin haddii la arkayo maalan meeshu waa dhul bannaan cadowga meelahay degan yihiin way muuqdaan jihadii qibladay muslimiintii ka jiraan dhaqdhaqaaqooda waa loo jeedaaho waa waa daahir xaaladdaasoo kale way xaaladda hadda laga hadlayo markay xaaladdu sidaa tahay laba saf ayaa la safayaa iyo in ka badan markii laba saf la safo hal maraa salaaddii la wada xihanaya imaamkii asaa wada dujinaya dadkii imaamkii salaaddii buu xihanayaa kulli waa lala xihanayaa maca alimaam qiraa'adii buu akhrinayaa ayaguna qiraa'adoodii bay akhrinayaan maa yani salaaddii dhexdeeda markii la rukuucayo hal maraa la wada rukuucaya la kala hari maayo maxaa yeele markii rukuuc lagu jiro waxbaa loo jeedaa soo ma waa la arki karaa iltifaadka yare la samaynayana hadda markaan waaba lilxaaja oo xiraasay waardiyay ku jiraan imaamku markuu rukuucda ka soo kaco kulligood waa la soo kacaya oo samica allahu liman xamida markuu yidhah waa la soo wada istaagaya meesha lagu kala haraya halkan waayo marka markuu imaamku sujuud aado ma la wada raacaya ma la wada raacaya qolada hore ama safka hore wuxuu raacayaa imaamka imaamkuu la sujuudayaa safka dambena waa haraya waa taagnaanayaan qolada dambe imaamka markuu sujuudo uu soo fadhiisto sujuudi labaad lala yimaado safka hore imaamku ay la yimaadaan ay ka soo kacaan qolada dambe markaasay sujuudayaan maxaa yeele markaan yaa waardiye noqonaya markay soo kacaan qoladii safka hore imaamku ku jiraa waardiye markaa noqonaya kuwii dambe waa sujuudayaan labadii sujuuday la imaanayaan waxay ka daba tegayaan imaamkii iyo qoladii safkii hore istaaggaa la isku gaaraya waa ragcadii labaadaa loo wada istaagay markii la wada istaago waa la isdhaafayaa marka waa la isdhaafayaa oo safkii hore gadaaluu maraya safkii gadaalana horuu soo maraya waxaa la rabaa qolo walbaahi intay qoladan heshay inay ayaguna intoo kale helaan imaamka markuu rukuuco ragcada labaad waa la isla rukuucayaa waa la iskala soo kacayaa markuu sujuudda aadayaa raacaya safka hore qolada ku jirta oo ragcadii hore ahayd qoladii gadaal joogtay waardiyahaaya ayagaa imaamka raacaya kuwii marka hore imaamka raacana oo hadda gadaal maray waa taagnaanaya oo waxay sugayaan intay sujuudda ka soo kacayaan imaamkii iyo qoladii la sujuudda imaamkii marka safkaas hore uu la sujuudayaa labada sujuud markay dhammaystaan maxaa loo fadhiisanayaa markaa tashahud markay tashahudka u fadhiistaan qolada dambaa sujuudaysa tashahudkay ku gaarayaan markay tashahudka ku gaaraan hal mara la salaamo noqsanaya markaasi cadowga wuxuu jiraa jihada qiblada sida aad hadda ka fahmaysaan suuradaha suuradaha iyo qaababka la sheegayana dagaalku marna gacmaha la iskula jiraa oo dharigiisu waa karkaraya marna waa la isfiirsanayaa oo waa la isgaadgaadaya xaaladda la isgaadgaadaya waa markii saan loo tukanayo laakiin haddii gacmaha la iskula jiro maxaa la samaynaya sheikhaa soo wadaa waxa la samaynayo wuxuu yidhi wayundabu waxaa la sunneeyaa xamlu silaaxi hub qaadidiisa ayaa la sunneeyaa fii salaati alkhawfi salaat alkhawf salaat alkhawf dhexdeeda hubka in la qaado sunno waay markaas macnaheedu waa maxay waxaa laga diid waxaa waxaa la diidayaa inay cadowgu hal mar ay dadka muslimiinta ah ay xamlo ku soo qaadaan qofka hadduu sahubkiisa sida ee markii weerarka ku yimaado kadib oo wax raaraadiyo halis uu ku jiraa waxaana suuragalaba intuusan hubkiisa helin in laga gaarsiiyo oo la dhibaateeyo oo halkaa haziime iyo jab uga yimaado marka hubka in la qaado waxay ka mid tahay baraaruga ay baraarugsan yihiin ilaa haddii qofku jiran yahay ama xaalado ungaara ay jiraan sida ilaahay qur-aanka uu ku soo reebay waida اjtada اlkhawfu haddii cabsidu darnaato aw iltaxama alqitaalu ama qitaalka iyo dagaalku uu isdhex galo oo dagaalku kaco sallow way tukanayaan rijaalan wa rukbaanan waxay tukanayaan xaalay yihiin kuwa lugaynaya wa rukbaanan iyo xaalay yihiin kuwa gaadiid saaran intaba way tukanayaan ila alqiblati qiblada xaggeeda ayay u tukanayaan wa gayrihaa iyo meelaan qiblada ahayn intaba jamaacatan jamaaca ahaan bay u tukanayaan wa furaadaa keli keli bay u tukanayaan salaadu say kuu qabataa loo tukadaa waay xaaladdu markay halkaasi marayso say u tukan karaanay u tukanayaan kii gaadiid saaran gaadiid dushiisa ku tukanayaa kii ordaayo lugaynaya asagoo lugaynayuu tukanayaa oo socda jihada qiblada kii qaabili kara waa qaabilayaa midkaan qaabili karin meelaan qiblada ahayn buu u tukanayaa hadday jamaaco u suuro gasho waa jamaacaysanayan hadday u suurogeli weyda mid miday u tukanayaan wa yuumiuuna biاlrukuuci waاsujuud waxay ishaarayaan rukuucda iyo sujuudda in cajazuu hadday ka caajizaan maxay ka caajizayaan in cajazuu can اrukuuci wاsujuud rukuucda iyo sujuudda inay la yimaadaan hadday awoodi waayaan way ishaarayaan sujuuddii wاsujuudu sujuudda ayaana akhfadu hoosnaan badan yacni sujuudda ayaa aada hoos loogu dhigaya hadda ka hor waa soo marnay markii rukuuc iyo sujuud la isla ishaarayo waxaa la rabaa ishaarada inaad ku kala soocdo sujuudda iyo rukuucda see ugu kala soocaysaa waa inaad rukuucda hoos usii dhigto ishaarada rukuucda hoos u godaysaa madaxa ishaarada sujuudda midda rukuucdana waa inay xoogaa sarrayso wa in turuu haddii loo dhibaato geliyo ila darbi almutataabici garaac israac raacaya haddoo haddii loo dhibaato geliyo darabuu waa garaacayaan bu ayagoo salaaddii ku jira dagaalka markii la dagaalamayo mararka qaar darbigu waa mutataabic garaaca la iska raacayo waa mid xiriira macnaha oo maalan markii zamankaas hadda seefe iyo warmay waxyaabahaas aada loogu dagaalami jira mararka qaar markuu qofku seefta ku dagaalamayo marna tii lagu soo rido iska dafcinaya marna asaa wax garaacaya hadduu fursad helana garaaciisu muxuu noqonayaa mutataabic oo mid xiriira garaac buu leeyahay salaadaadana wado darbigaadi waad wadaysaa darabu way garaacayaan buu yidhi haddii loo dhibaato geliyo darbi mutataabica oo israac raacay walaa icaadata calayhi wax soo celinana dushooda ma ah la dhihi maayo salaaddii ku soo celiyo maxaa yeele garaaca faraha badan maxaa ku jira dhaqdhaqaaq zaa'idaha ku jira xarakaad zaa'idaha ku jira waxyaabahaasoo dhan waa yuktafar fi salaa waa loo dhaafaya almashaqatu tajlibu taysiir qaacidadii waay walaa yajuusu ma bannaana buu yidhi assiyaaxu qaylada ila ninkan wax garaacaya salaaduu ku jiraa hadduu salaad ku jiro inuu qaylqayliya sax maaha waa inuu u ictibaariyo inuu salaad ku jiro saa darteed wuxuu leeyahay siyaaxu ma bannaano maxaa yeele waa kalaam hadduu wax ku hadlo asoo hadal ka maarmo hadduu salaaddii dhexdeeda ku hadlo horan usoo marnay kalaamku inuu ka mid yahay waxyaabaha salaada burinaya marka qaylin maayee dhaqdhaqaaqi kale uu u baahan yahay filqitaalna waa samaynayaa salaadiisana waa wadanaya والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين